dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka cawayska washington caawa barnaamijka cawayska washington waxaan isku weydiinaynaa labadan hees iyo sidoo kale waxaan sidoo kale idiin hayaa waraysi kooban oo aan la yeeshay fanaanada safiya tusmo oo ka hadlaysa wacdarihii ka qabsaday tix xifaalo ahayd oo ay ka tirisay ragga guursada gabdhaha aadka uga da'da yar waa caawa iyo cawayska washington fanaanada safiya tusmo oo ku nool magaalada colombos ee gobolka ohio ayaan caawa idinkaga hayaa waraysi ay qayb ahaan kaga sheekaynayso wixii ka qabsaday tix xifaalo ahayd oo ay ka tirisay ragga guursada gabdhaha aadka uga da'da yar safiya tusmo kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington xabiibtey waan dhowahay cashuud huna macanaad baan kuu salaamayaa wallahi xabiibti kuma badni horta maansooyin intaansa sameeyo ma ma duuba inta badan anigu horta abwaanna ma ihiyo abwaan de waxa abwaan de waa abwaan de waa xasan sheekh muumin iyo hadraawi iyo xasan geni iyo sangub iyo raggaasa abwaan ahaay abwaan maihi anigu waan baambur marka wallahi de maansooyin iigu jira meelahaasba ma garan karo oo aan xifaalkan iyo waxaas ku saabsan ma garan maayo caashay haye midda aad ragga ka samaysa ka waran
caashay midaasi waxay ahayd horta it was long time ago dadka hadda markuu tigtaagu soo baxay wax badan oo horey loo duubay baa gadaal laga soo cusboonaysiiyo wax cusub laga dhigay waa gartay adinka maansadaa inay ahayd seventeen may ahayd mise eighteen i think eighteenkii meelaasay ahayd xilli horey ahayd markaasna tigtaganiya waxaani buumi ma ahayna facebook baa maaragtay caan ahaa waxaa lasoo dhigay facebooka nin weyn oo aad ku qiyaasaysa like eight years old inuu meelahaas jiro iyo gabadh yaroo da-deeda intay jirtay garan maayo laakiin markaad eegto eleven years old meelahaas u eg aada u kala weyn baa arooskooda lasoo dhigay waa gartay dad badan baa ka falceliyey facebooka ayaa maaragtay ay qabsatay markaa maansadan yaroo kaftana baan soo duubay de waxay ka dhacay waa la ogaayo suugaan waxaa la iisoo tiriyey acuudu billah dee dhagaha ijara ragga oo isku kay tegeen xataa kuwii aan u hiilinaya baaba ugu darnaaba cashay haye horta horta tixda maxay tixda maxay lahayd ragga ka caraysiisa badankii tixdu waxay ahayd giddigiinba dadkiinan galabta ay arkaaye kaliibkaygani gaadhow salaan diiran guddooma gudbayoo iska dhaafee haddii aan gabaygaygan idiin gaabiyo oo meesha aan u gol leehay gulucdeeda abbaaro guurkan weeye hallaabee maanta guunyada jooga midkanaan ka gadooday calooshayda gubaye gama iina u diiday oday weeye gaboobo isagoo gurradii iyo gafuurkiiba caddaadoo gaanleeftiisii afbeeshay aan waxar gowracahayn wiilasha geeska ku riixoo gabdhaha guunyo ku raadsha si ay gaajo u geysay gudbayoo iska dhaafee haddii aan gees kala eego goojabeen iyo faanka gidaar baan ridayaa iyo gabadh moori ha joogtee miduu gaar u lahaayee gurigiisa u joogtaiyo duqdiisiiba gebyo gujadda hadalkeedae markuu gaadho sariirta sidii gaadhi talyaani oo goobtii rooma marayuu gadaal qiiqa ka tura qunfac googo-aan oo durbaan gowla la moodiyo gafuurkaa biyo daadsha dhareerkaa goboleeya wadnahaa galowleeyooo feedhahaa gergeryiro gaddood weeya midaasi waan gunaanadayaa iyo mar haddaanad gamuurka inta aad garab saarto liishaanka aanad ganayn oo cadaawaha aad ku gubayn godkiibaad u dhowaatee intaad guurka ilowdo guulaha baryo waysada gaar u biyeysoo salaaduun u gurguuro gaadhigaad la ordaysiyo gurigaad u dhisaysiyo dahabkaad u gadaysaa hawsha kuu gudi maaye maansadu yani intaas bay ahayd maanse iska yara kaftan ahoo yani waxay ahayd maaragtay marka dagaal dee waxay igu soo qaadeen dee raggiina waa taqaanaayoo waxaan dhihi karaa boqol kiiba labaatan maanta iisoo tiriyeen iyo gabay iyo waxbay iigu soo daadiyeen maaragtay luuqa iyo qaar soo duubayba waa garta marka ma raggii waa weynaaba ma kuwii dhaxaa ma kuwii yaryaraba kuwee kuu soo jawaabay horta dhawaanbay horta dib usoo cusboonayso hadda dhalinyartii aan u hielinayabaaba u daran oo kelibiye ka sameeyey laakiin markaasi rag macquul ahoo dee kuwii waaweynaaye aan ka gabyana ahayn ayaa u badnaa maaragtay raggii kasoo jawaabay maanso waxaa jirtay uu soo tiriyey faarax murtiile oo isagu jilaan ah abwaana ah fanaan ah baa maanse iisoo tiriyey marka wuxuu yidhi gacalo itus madeeqa iska daa gabaygaas iyo odayaashan gaboobee gabdhaha caydhsanayo adigaaban gankaagu gacaloy da'yarayne haddii aanad gu dhow gacaloy ku xeroonin gabowbaa ku haleeliye mana sooto balgaadh buu go'aankaygu ahaaye markaan goobta imaado guulaheenna dartiis iyo gabadha u naxariisaan kugu guursanayaaye go'aanka ayla qaado ama diidba go'aanka buu yidhi oo mid yaroo gadar jooga gaariso iyo awdal gabiilay iyo camuud gacalow ina keendhe aan maraykanku geeye aroos aad galbiskiisiiyo gabaatigiisa hurayso orodoo gacalow guunyadaydana qaadoo geedka iigu fadhiiso guunyadaydana qaadoo geedka iigu fadhiiso yaan lagaa garan maalka gacalkayna ogaanin inaan soo gudbiyoon anigu gaar u lahaa dheh waa gartay
marka de tii la iisoo tiriyey baa tanaa ka culus soo maaha marka marka wuxuu leeyahay adiga in gabaati iyo wixii gabar laga bixin jiro uma qalantidoo waad dhaaftee jeebkaaga isku maamul
maya wuxuu yidhi yani aniga aan kugu gursado ilaahay dartii adiguba dee waxa weeyaan ma dhowide ha qarash iyo wixii
haddaad aniga i diidana dee man yani wiil yaroo halkaa joogo oo saas ahoo maraykan ad keento magarees alaashaan maraykan uun dartiis kugu guursanayo inuu yimaado inuu yimaado
waa garta marka maansooyin laba ma meeshay ku hartay mise way sii socotay wallahi halkaas horta daados wakti dheer bay ahayd halkaas bay ku hartay laakiin hadda waxaan arkaa iyadiyo meel walba socoto laga hadlayo oo dadka ay u malaynayaan wax cusub laakiin wax cusub ma ahayni wakti dheer baa kasoo wareegtay waxaad wala dhegaysanaysaan barnaamijka cawayska washington iyo caawa baryahan dambe waxaa soo baxay shakhsiyaad wax aanay ahayn lagu sheego heeso fasiraadyo khaldan laga bixiyo miro si kale loo sheego iyo kuwo kale bal waxaan isku dayaynaa in intii suurtagal ah aan barnaamijkan cawayska washington ku casuuno fanaaniinta iyo abwaanada iskaleh heesaha ay dadka qaarkiis fasiraadyada qaldan ka bixiyaan intooda nool caawana waxaan idiin hayaa fanaanada caanka ah ee hibe maxamed hudoon hibe nuura oo laba ka mid a heesaheeda naga shaafinaysa horta heesta la yidhaahda la helay waxaa iska lahaa abwaan xasan sheekh muumin waxay ku jirtay roo-adhi la oran jiray maskaxdu duniday magan u tahay dunidu maskaxday magan u tahay waa gartay marka heestaasi oo ka mid ahayd riwaayadii dunidu maskaxday magan u tahay abwaanka sameeyeen kuma ahaa xasan sheekh muumin marka xasan sheekh muumin heestaasi inkastoo ay riwaayad ku jirtay heesahoo dhan ku jiray riwaayadaasi ma riwaayadun baa lagu qurxinaya mise hees kastoo ku jirta riwaayadaasi ujeedo gaaray lahayd iyo macno gaara ma mid waliba macno gaaray lahayd laba hees baanan riwaayada ku jiray baa isku macno dhawaa midi waa tana waa laalays dusheediyo laagii xagaa dheer midda kalena waa hiyo fudud habeenkaa lahaaday ogsinadu habboonayd waxaa riwaayada ku mataraya gabar yar oo dhalinyaro ah nin baanu isbaranay ninkaas muduu idhahaa saaweeyeen kolba meel isku arkaynay wuxuu yidhi anigu weligay ma guursan jacayl hortaana ma gelin sidii buu igu soo dhaweeyey sidii baan muddo markaa wada soconay inaniguna lahaa iska hubsan marka iska hubsan sida dahabluuba yeelaan ayuu i guursanayaa markuu i guursado kabacdi u odhanaya hablaha rubna waa lagu lagu dhaqaa beenna waa lagu soo xerogeliyaa ee anigu naad ma guursan tiaan kuri been bay ahayd mid waa iga geeriyootay dabana way nool yihiin oo midaba meel bay ku nooshahay marka raalle xogtaasi marka dambe uu ku siinaayo waa markii aada isguursateen kadib aan isguursanay ka bacdi isagoo adeegsanaya falsafadii ahayd beenna waa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa ayo riwaayada hablaha beenna waa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa waa garta u sheegaya waan ku jeclahay xaaskaygaa tahay waxaan kaaga maari waaya anigoo xasuus horeelay idan kaa qariyana jacaylka ii geeyay sida xaasibu aho waxa qaadayay inuu ahaad habeenku cuub hee ahaada heegada hafiyaan dabayluhu hiddihiisa maahee hadimada u baaqdee kala hadashi samadee hoygii ka saartaa u horseede halistee hablaha tii han weyne hal adag baan hallayn haybadeede hayo fudud habeenkaa lahaabay mujsanadu haboonay markay ku dhammaatay ayaan haddana mar dambe oos anigu inuu furo oo qaadi tegay oo dhibi dhacday oo dhexdhexaad isdhacday oo wuxuu dhan diiday buu haddana baryootankuurila gelaya markaasaan heestan kalena qaadayay ahayd laalay dusheeda iyo laagii xaraar dheer laangedu ku taallay lulayaan dabayluhu xiisaha ku ilaalanay kalgacaylkii lumiye laxoskii ku dumiye guurkii lugooyiyo leefoo halliqintaa wurtani horseedee laabtaydana muminkaga daa macnaa waa ninkan dee dhifrifka xaasuuska badan wata hay marba marba marba midii uu ka hela guursanaya beenta u sheegaayo qofkan haysto kolba meel wax ka cuna kolba meel wax ka cuna waa gartay marka marka marka guurkii baad rabtaa miya markaasi sidaas heestu ay sheegayso in inaad ka noqoto waan qoomamaynaya waxaan leeyahay wax ninaan ugu habooneyn baan guursaday a nimaan laasanayno luflufku macaan yahay anigaa u loogo lingaxa uga gooy waxa horeysa inlaanayda horeysa aswaada siday tahay
marabaadka ama siduu calaacalayabuu ila kulmaya axmed cali cigaal markaa wuxuu igu leeyahay gabadhyahay ma gabadh baa tahay maa lagu furay ma inan baa tahay tahaasaa wey ragga markaasaana anigoon u sheegaynin inaan weli meer ugu xidhan yahay ila weli warqada ninkiina siina waanu cafaballaadinaya waxaan odhanaya aniga laymana qabo laymana furin ninna ma rabo markaasaan waxaan ku odhanayaa aniga ninbaa sidaasi kolkii dambe runta uu sheegayaa sidaa igu sameeyey sidaa igu sameeyey imana furin laakiin waxaan ku rajo weynahay inaa warqadayda ka qaata hadda wuuna ii ogol yahay markaasuu wuxuu odhanayaa jiilaal hawaa wili hela saa kalidhe qof raadanoo helay aan quruxsanoo helan ku hamuumay oon hubin waxa hoosta kaga jira halaq cunug ku soo baxay haaraan fudaydkee habeen tegay hilmaan hadimadiisa oo hadimadiisa oo ha hisano higso nolol haquusanna horay soco anaa kula heshiinaya taasina marka ma hees bay ahayd mise tix ahaan buu axmed caligaal u tirinaya sidaas maya labadba waa hees waa hees heesta ayo fudud habeenkaan lahaa way duwantay anigii youtube-kaan iyo isagoo wada qaadaynaa ku jirta adiga iyo cigaal
ayo fudud wow laalays baa horeysa labada laalays baa horeysa isagaan u qaadaya isaga leefooqahla qintaan dhultayo horseedkee laabtaydana yulinka isgadaa kabacdina nin ii rabay inuu guursaday lahaasaaway axmed cali cigaala waaniba kula de heestan dambe hayo fudud habeenkaan lahaabay ubsinadu habboonayd alle alacal weeye labada heesoo dhan
Thank you.
aad baad umahadsantahay hibe maxamed waxaan aada ugu rajo weynahay in dad badan soomaalida waxay tirahdaa madax meel ka sarreysa oo la salaaxaa male labadaas hees sidaad u sharaxday in dad badan ay sidaas u ogaan doonaan dadaaweyaan aad baad umahadsantahay hibe maxamed thank you adigaa mudan caash
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka caweyska washington ee caawa haddii aad dhegaysa jeceshahay inaad barnaamijka caweyska washington aad la wadaagto sheeko xiise leh waxaad nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeena somali at v o a news dot com adigoo ciwaanna uga soo dhigaya barnaamijka caweyska washington intaan mar kale kulmayno waxaa shi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo